This is WATB 1420. Next hour you will hear Radio Wadajir.
inta walba waahan reediyo wadajir w a t b tumi afar labaatan a m
bismillahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulan wacan oo wanaagsan dhammaan dhegeystayaasha qiimaha iyo qaayaha leh meel kastoo aad naga maqlaysaan iyo qaab kastoo aad noo dhegeysanaysaan halkani waa wadajir radio oo si toosa idinkaga imaanaya mowjadan kun afar boqol iyo labaatan a m magaaladan atlanta iyo hareeraheeda sidoo kale ayaa akhyaarta waxay haatan nogala jaan qaadi karaan oo barnaamijkeena uu si toosa uga socdaa fadhiga aanu ku leenahay gudaha shabakada macluumaadka caalamiga internetka oo ah www.wadajirradio.com sidoo kale ayaa daafee.com-na haatan barnaamijkeena uu si toosa uga socdaa waxaa kaloo aad si toosa nooga dhegeysan kartaan taleefanadiina idinkoo wacaya telefoonka nambarkiisa uu yahay toddoba hal labo afar saddex labo shan toddobo lix shan wacanoo wanaagsan ayaanu idiin leenahay sida caadada ahayd maalin kastoo axada barnaamijkeenan wadajir radio waxaynu ku furannaa warkii oo fidsan bisha janaayo maanta waa afar sanadkuna waa laba kun shan iyo toban warka waxaa si toosa idinkaga akhriyi doona istuudiyahan wadajir radio ee magaaladan atlanta anigoo cabdilcasiis siidi wararkeena maantana waxaa ugu dooroon wariyaheena magaalada muqdisho maxamed kaafi sheekh abuukar oo maalintii labaad xabsi ku jira uguna jira hay-adda nabad sugidda soomaaliya qarax galabta ka dhacay magaalada muqdisho kaasi oo ay sheegatay xarakada shabaab inay ka dambeysay ayada ergeyga u qaabilsan arrimaha soomaaliya ee qaramad ee midooda africa ninka lagu magacaabo namaan sidco oo maanta shir jaraa'id ka sheegay sababaha ay xilka uga qaadeen afhayeenkoodii hore ee amisom shariif xasan sheekh aadan oo ku dhawaaqay golo wasiiro u yeesho maamulkiisa iyo weliba qeyb badan oo ka mid a bulshada ku dhaqan gudaha iyo dibadda oo si xoog leh uga hortimid ku dhawaaqista golahaasi shariif xasan uu samaystay duqeyn lala beegsaday xarakada shabaab qaar ka mida mas-uuliyiinteeda oo lagu waramayo inay maanta ka dhacday qaybo ka mid a gobolka jubbada dhexe kulan magaalada kismaayo ku dhex maray beesha mareexaan iyo axmed madoobe oo go-aano ka soo baxay haddaba sidaa aada warkeena qaybtiisii hore barnaamijkii toddobaadkii tegay iyo soomaaliya aada ku maqlayseen waxaa guud ahaan haatan koonfur galbeed ee dalka soomaaliya dadka ka soo jeeda ay qayladhaan ka keenayaan gole uu maalinimadii shalay magacaabay shariif xasan sheekh aadan oo isagu sheegtay inuu yahay madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya haddaba waxaa khadka si toosa ugu jira isaga oo ku sugan dalkaasi denmark cabdiraxmaan sheekh maxamed oo ku magac dheer shaam oo haatan ka mid a qurba jooga kasoo jeeda koonfur galbeed soomaaliya kuna sugan yurub wadanka denmark ayaa haatan khadka si toos ugu jira shaam kusoo dhawow wadajir radio
وهذا هو عبد عسيس عليه وعليه السلام وعليه وعليه الرحمن
shaam sida in badan ay la socdaan haatan waxaa jiro cabashooyin aad u ballaaran iyo weliba diidmo ay jaaliyadaha dibadda iyo weliba dadka ku nool gudaha gobollada koonfur galbeed ay ka keenayaan maamulkii shariif xasan uu maalinnimadii shalay kaga dhawaaqay magaalada baydhabo haddaba idinka reer yurub ahaan jaaliyadiina koonfur galbeed sidee ayay u aragtaa
والله waa mahadsan tahay uguhoreyn waxaan ku bilaabayaa tacsiye aan u diraayo dadkii shacabka ahaa beeraleyda ahaa degmada awdhow iyo waxsuuka daraad aynu dileen iyadana magac dawladda wata oo tuutigii milatariga wata oo milatariga ka tirsan sida la sheegayo oo xamar laga soo abaabulay oo laga soo diray oo meeshaas dhibaato ku haya ayagoo markaas u hiilinaya beeshooda oo shabeellada dhexe meelahaas xoolo intay ka keensadeen beer meesha ku taallay ay xoolahooda iyo waxooda intay daarti daafeen ay dadka iska hor imaadeen sidaas ay kuwaas waa u taxsiyeynayaa dadkaas allah u naxariisto iyo nin oday ah oo qoryooley dara lagu dilay oo deegaanka maduley markaan intaas kasoo tago runaantii shariif xasan awal horeba wax faa-iido lagama sugeynin wuxuu ahaa nin galaangal badan soomaaliya kule siyaasadda oo kusoo fashilmay kabacdi ummadan reer koonfur galbeed soo dhexgalay si uu meeshaas siyaasadda ugu soo biiro marka wax walba uu ku dhawaaqo si walba wax ugu dhawaaqo hada waxay ahayd wax la sugaayey oo la filaayey markaan usoo laabtay golaha wasiirada uu sameeyey iyo wax la soo maray maantii in wax ay ku fashilmeen ama uu ku fashilmay maamulkiisa guud ahaan si xalaal ah markii horeba kuma imaan waayo waxaa jira wadahadal u socday maamulka saddexda gobol madoobe nin madaxda ka yahay iyo midka saddexda uu asaga wato iyo maamulka lixda aan idhaahda madoobe iyo midka saddexda ah wadahadal a u socday wadahadalkaasoo ay taageersanayeen beesha caalamka iyo madaxda dalka oo saddexda ahaa ayagoo warqad kasoo saaray in la joojiyo shirka oo saddexda gobood markaa shariif hadda madaxweyne laleeyahay lagu doortay in la joojiyo marka shariif dadgalka uma sameynin odayaashii oo lixda gobol qaarkood iyo kuwa isaga uu watay oo xoogaa uu siiyey laalihishii istaamarinka uu adeegsaday ayuu wuxuu sameeyey in dadkii uu meeshaasi ku abaabusho madaxweynaha qarankana meeshaasi uu kula safto isagoo markaas adeegsanaya awoodda madaxweynenimo oo ka baxsan shuruucda iyo dalka waxa isaga ay u dooratay oo ah in dastuurka uu ilaaliyo dadka wadajirkooda uu ilaaliyo dalka wadajirkiisa uu ilaaliyo marka hadda meeshaas waxaad dareemi kartaa baarlamaan ma jiro oo isaga soo doortay oo la xisaabtama haddii xukuumad ay jirto waxaa jirta in dhaqaale la adeegsaday dowladii dhexe oo lafteeda oo khiyaantay dastuurkii dalka u yaalay oo baarlamaanka uu baasmareeyey oo ahaa in indifaaxiyaad baarlamaanka ee ismaha maamulada degmooyinka marka markaan usoo la marka markaan usoo laabto wasiirada uu magacaabo kuma saleysna degmo kuma saleysna gobol kuma saleysna qadaa iyo meeshooda degan maamulkaas uu sheeganayo saddex gobol waaye saddexda gobol oo kale ah baay bakool iyo shabeellada hoose annagoo runtii islahayn bal wuxuu badbaadinayaa waxyaabaha marxaladda maanta meesha ka jirto bal fiiriya shariif wuxuu samayn doona marka waana aragna waxa uu sameeyey waxaasna wax la qaado kara ma ahan gaar ahaan reer shabeellada hoose waxaas uma soconayaan waayo hadda maamulkaas dad buu kala dhexeeyaa hadda wixii wasiiradiiyo dhan la shabeellada hoose usoo raray dadka shabeellada hoose oo deegaanka ahaana ma ka dhex muuqdaana hal iyo laba oon jirin waayo
waa tahay shaab dad badan waxay isweydiinayaan su-aasha ku saabsan qaabka ay haatan wax u socdaan dhaliisha xaggee ka socotaa ilaan shariif xasan howshaan hadda ma uusan bilaabin marka haatan markii hore waxaad moodaa in uu lahaa taageerayaal bal hadda se taageerada ay aad u soo yaraanayso marka xaggee ayay wax ka khaldan yihiin oo markii hore shariif xasanna uu ku saxnaa
walaalo horta marnaba wax saxa ma jirin laakiin waxaa jirta in la badbaadiyo saddexdan gobol maadaama lixdii ay socon waysay oo beelo ka mid ah beelaha oo lixda degan qaarkood ay maamulkale intay samaysteen ay dadkii awood inay ku maqluumiyeen beesha caalamka ay ka dhaadhiciyeen hadda dadkii deegaankaasna aanan ka qaybgelinin marka shariif wuxuu gaday uu yiri waxaan aniga wax ka keenaya maamulkaas jubbo wadahadalaan la furayna wixii xuquuqa gaar ahaan dadka degel werifle ay kuleeyihiin waan soo bixinaya taas dadkuu ku kasbaday wuxuu kaloo dadka u sheegay shabeelladaas inay faraha ka baxday inuu soo celinayo maadaama lix la weri karin saddexdan uu soo celinayo sidaas ayuu taageero yar ku helay hadda ninkan waa nin hore loo ogyahay oo dagaal ba-aan kula jiray marka waxaan aniga shaksi ahaan qabi lahaa in walaalaheenna reer milisle ay isku noqdaan ay shariif iska qabtaan maadaama shariif yiina kaga dhiman yihiin gurina kaga gudan yihiin oo dhibna soo gaaraynin in laysku noqdo digin marifle uusan iska hor keenin oo marifle dhexdiisa iska hor keenin sagaal iyo sideed uu digin iska hor keenin oo dadka shabeellada ku degan iska hor keenin waayo hadda wasiirada uu sameeyey waxaa arkaysaa in dadka gobolka shabeellada hoose oo saxda ah inuu afar wasiir uu siiyey toban wasiir kalena uu dad kale siiyey inkastoo dad deegaanka ay ku jiraan wasiire aan micno lahayn la siiyey sida baashi dimaal oo kale waxaa kasii noqon meesha marka baaliyaca ee dadka cadcadaa waxaa ka noqon deegano darbana digil oo jareer siiyey loo baahana hadda kulley oo xumaan ula jeedin deegano kale yareero walaalahana jiro wasiiradaas uu sameeyey marka oo dadka ay dhalada shabaarka ay ka hayaan dadka waa dad candad deegaanka waaye laakiin hadda dadkii oo markaas laisdhihi jiray yaa la siimaan marka waxaa isweydiin kaloo mudan saddex gobol maadaama wax loo qaybinayo maxaa shabeellada hoose shan iyo toban wasaaradood loo siiyey oo micnaha dadkii oo shabeellada hoose maha saddexda gobol dhan ah maha saddexda gobol ay dadku ugu badan yihiin ma ka tiro badan yihiin maxay yihiin marka micnahaas waa dhaliisha koowaad meesha waaye dhaliisha labaadna waxa waaye haddii dastuurkii asaga lagu doortooda hareermaray oo ah in madaxweyne ku-xigeenna uu sameeyo ninkan madaxweyne ku-xigeenadii uu kala tashtay wasiirada la sameynaya in uusan magacaabin waxaa kaloo jirta in dastuurkii wadanka u yaalla uu jeliyey oo ah in dadka deegaanka aayooda wax ku dhistaan rabitaankooda wax ku dhistaan taas lagu diiday hore asaa uga soo dagaalamay lixda gobol ay ahayd haddana markii wadahadalkii iyo wixii la waday asagaa ka beediyo oo dhinac kale wax kusoo raacsaday marka midaas hore xasan shiikha qalabka kule oo dastuurkii asaga uu madaxweynaha ku ahaa uu markaasi ku tuntay marka hadda waxaan dhihi lahaa si aan dadkan laysaga horkeenin dhibaato laysaga horkeenin in dadka shabeellada hoose ay isku noqdaan odayaashooda beedhada joogo ay ka fikiraan marxalad kale iyo qaabkii kale ay samayn lahaayeen waxaan hadda waa la dhawaaqay kulley lagama noqonayo waan ujeedaa wuxuu leeyahay waxaan kusoo daraya wasaarada kale kulley waxaa u dhiman markaana umalaynaya wasiirka bacaad celinta iyo wasiirka jididka iyo isbaarooyinka u dhiman wax kaloo hadda hasan aan ujeeda ma lahan marka walaalow hadda kulley inkastoonan fahmin su-aashaada marka hadda waxa waaye waxaan aniga aan shaksiyan aan qabaa iyo dadka oo jaaliyadaha dhan maadaama maanta iyo shalay dhan aan shirka jirnay in dadka shabeellada hoose gaar ahaan baa iyo bakool bay isku imaadaan ka wada kushtaan arrintaan arrin sahlan maahan wixii la xallin kara la xalliyo waxaan la xallin karin hadde waxa waaye waayo la isaga imaan doonaa aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa cabdiraxmaan sheekh maxamed shaam oo isagu ku sugan dalka denmark isla mar ahaantaana ka hadlayay madii shalay golihii wasiirada ee uu ku dhawaaqay shariif xasan sheekh aadan kagana dhawaaqay xarunta seerjitada ee magaalada baydhabo halka aad weli kala socotaan waa wadajir radio oo si toosa idinkaga imaanaya mawjadan kun afar boqol iyo labaatan a m magaaladan atlanta iyo hareeraheeda weli waxa aynu ku guda jirnaa diidmadii kululeed ee lagala horyimid shariif xasan sheekh aadan sida uu ku soo waramayo waryaheena koonfur galbeed soomaaliya fadhigiisuna yahay magaalada baydhabo maxamed cabdilcasiis ayaa waxa uu ku waramayaa in ururada bulshada ee ka howlgala magaalada baydhabo guud ahaan haatan ay ka horyimaadeen wixii shalay maalinimadii shalay golihii shariif xasan sheekh aadan uu kaga dhawaaqay magaalada baydhabo waa kan waryaheena maxamed cabdilcasiis warbixintaas nooga soo diray isagoo ku sugan magaalada baydhabo maalinimadii shalay taariikhdu ay ku askaysaneed saddexdii bishii janaayir laba kun shan iyo toban digreene ka soo baxday shariif xasan sheekh aadan waxa uu ku magacaabay ilaa iyo labaatan wasiir oo kaga mid noqonayaan wasiiradaasi maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaana kadib magacaabistii golaha si cusub ee wasiirada ka aynu la dhex marnay mikrofanka warbaahinta wadajir rediyo waxay siyaabo kala duwan ay uga hadleen arrinkaasi magacaabista ah iyagoona intooda badan shacabka reer koonfur galbeed soomaaliya ay ka soo hojeesteen guud ahaan magacaabistii uu sameeyey shariif xasan sheekaadan iyagoona ku tilmaamay inuu agmaray dastuurkii u yiilay dowla deegaanka koonfur galbeed soomaaliya magacay mayleeray liibaan ibraahim waa imahaayay haddana dadkii hadhisii dowlad goboleedka koonfur galbeed waxaan nahay guddoomiye ku-xigeenka technical committeega haddii uuna fiirayno golaha wasiirada shariif xasan ha magacaawi eed iyo eed aan ku xugno eed iyo eed boqolkiiba boqol ma waa dowladda hamigii liin lahaay ma aragahayna madaxweynaha qaabkii liin dooradii labaatiyo afar saac safar oo micnaan lahayne kajar dowladda tiitiis muku warqab dowlad kale dhisahay tiitiya kaleed may eed eed nasiib daran ee dadka digil imraflaha kajeeda oo geega mas-uuliyadda liyan magacaawi oo golaha wasiirada eh ilaa abtunaawna baaqi walba hanjeedina xiljo in iska casilna yo taase eed eed mucjisanin le sababtoo eh dad deegaanka baning la lahayn yaa ilaa todob wasiir siyeed wasiirling magacaw oo weli wasaaradoogi inkafay lahaayan eh dadkii deegaanka lahaayan may nasiib daro ka dhiday wasaarada qaab an lahayn taye an lahayn weliba lama lama beeloodan isku dari hal wasaaradood taasa eed eed nasiib daron ee taasa liyaaban ila ebtinaa may leedahay haddii aan haka qaada maamul goboleedka hata galmudug lika dhisahay shakhsiyan micnaha beelhaan un digil imisa haddii aan un walma kalihiini deegaanna makalihiini dadna makalihiini dadka deegaanka oo meelaha ka jeedaan oo wasaaradooga inkafay lahay laka magacaabay labaatankaa sano dagaalada dhexyaalay oo hadda shabeellada hoose dagaalo ka dareer wasaaradoogii dadkii deegaanka lahaayanna ning magacawn dad kale ling magacaw eed nasiib daran eh haddana ma inka baaqana un oo ururada bulshada magacyadiyoo ka hadalaana golaha wasiirada dadka digil imarfililey inisi degdeg ee weliba ina iska casilaan sababtoo eh intu walba miyaala eberu ebera la fadhi meeli shalay una fadhiina geegana shariifasan dadkii fadheesi oday dhaqmeedana may baaq anka daraane oo haddana aan sheeganay constitutionkii unu shalay qornay qodobka lixdan iyo koowaad i lixdanaad wali ayba oo ku qoran golaha wasiirada madaxweynaha mayba kala taladay lamadiis madaxweyne ku xigeen ya kala taladay ku qoran madaxweyne ku xigeen usoo magacawna iyo kutumadi dastuurna ma fiiriyahay dastuurkiina kutumadi qodobkaasayti hal fiiriyo dadka oday dhaqmeedada oo eh hadda kusimaha golaha baarlamanka eh haddana tiidiya kale wasaarado markii is magacaawi waldhaari baarlaman mal hor sheegna may baarlamanka kusimika ini la horjeeyi lafaday golaha dhaqankiya baarlamanka sacdung la rooga eh mana horjeyno mana kala talano taasa id nasiib doran eh
بسم الله وبالله توفيق مغاي ولي بولا ري بشير محمد آدم آن بشير حبشو من قصو كم وين كمد ها مدحا جماعة ستة قبل كباي ورد بوشير هاي كقيبوش فراه بدن لا لان قيبين كوكاد راي كمد ها aragtida geeka dowladda koonfur galbeed soomaaliya oo shariif xasan sheekh aadan ka dhawaaqi ana totally wali arag hore baadilo lanka baniaadanka ee walaay uuse dhoorado uuse lahka doorada haddii uuse kor tillaabsado walaay isu suubii hal xaaraana nirig xalaala ma dhashee maha tirig hanuun guri jireenna geeka aan inig wala dhisi maabagaba sida aragtida dadka sheegeen wala la dhisi maabagaba berke madaxweynaha waa inuu kala tashadaa labadiisa ku-xigeen ee madaxweyneyaasha kan koowaad iyo kan labaad yahaykii dastuurka soo iso lama madaxweyne unsubano wala ususubi dham waljaramee haddii sadaka dareerana malaago tolye walan weeldhada waxaan leen aragema ini dowladda dhisi an i don't believe that bismillaah maxamuud sheekh aadan uu magaagay foreign for capacity building and democracy urur la era waa gudoomiyiishay ahaa gebi ahaanba walaa oo baydhowle kasoo biyana ma er hore waljara ma eh waljara ma eh shariif xasan awoodba minle inuisu waldhisu kartidiyeena male may arwahayne reewnow eel horle inilkiriiwaayo arwahayna ma in sheegane shacabku baydhow ku nool intay goori goor tahay yaa la ereeyay hata inilku horseeda walaawunan keenidwedu walna anfacawne qaabkiisu walan dhisi tusaalahaan qabaa'iladii reewankaba isku horjiiyohay lugunta inisguliyohay usi malaag e usi madaxweyne e seerkayna anig aba suuskayna anig abuu walaaji manuweelo doogna ururada bulshada rayidka diana ururada bulshada rayidka ku horjeedaan arrintun reer baydhow baa iyo bokool digil imiraflo dadka ka abtirsadaw ma inka baaqane arrintun ini si xoog ee han ku horjeesadan mana anfacaas digobol ahayni hagadaday lankun sidinishani sididini shabeellaha hoose kadari hata gadadi heewyuhu gadadi lan welba irata ku daarohay ballanqaad been een suubyohay madaxweyne ku-xigeen yak inay kala gorgortamay shabeellaha hoose hordhaambaha dhowayti hata dheerata faraa ku bati walanulena male lankun awoodiye male inuisu dowlad dhis wada tashina diyaarmin e dadna malateladohay landad an dhawaawhan sheleydisa anti daashkoo gala walifada hasa suubiye iila dhiba la eree dowladda lanka qabaa'il ku wedadan mayliya siindo ayay kan ani iila dhih dowladdu aama ka dhisamaas tan ha ku horjeedna maana ogolaadana mana aqbala doogna regi shalay wala gubaayagna geeka roogan baydhow kusugini mudaharaadyadii inka baaqana reer baydhow arrintuun halkoo jeeso haddii kale marlandeeri doogna lakushilaayo tan wal dareerawna ma'e maanani dareeras mana ogolaado doon bismillahi raxmaan raxiim maayo meel eraab sanaa ibraahim cumar amay baan ku mid haayahay guddigii farsamada ee maamulka waxaa dhisi may shacabka aan sheegay in oo la xadgudbay dastuurka biyaajadii lamaad markii koowaad oo haytay qodob oo in oo la fadaay madaxweyne ku-xigeenada in la hormara siduusan la talada madaxweynaha markiisu ha fulow golaha wasiirada tiimadheena walka takafale mar labaad mayba suubiyaatana golaha wasiirada markii la magacaabo may xaqan lahayna in oo la marsiiy ansixin ama baarlamaan ansixiyo ama baarlamaan dadkii matalaa ansixiyeen lamaadib ma suubin hatan hore ku dhaari teydiya kale takrifal awoodeed oo mayba suubiya in dad xaq wal aanan lahayn inuu isa siiyo oo umutiiyey dadka qaarna ismadahu ku istaaga awood qaybsigiina is katomada taasoo eh soddon wasiir haddii la magacaabo tusaale ahaan sedi gobolna landhisahayo walaagadhamaylafada ini sediidi gobol sasimen lankageebe gobol kasta tuman shaylisi marka may hata muuqate ini shabeellada hoose tiro meelo anka badan tumiisiyeed ameelanka yarna tumiishan iyo annagadaas inaha ku galahayaan wasiire meelo oo baa'i bakoolna iyo ku helayaan tumiishan taasaytina marka walan dulqaada kormale arintaasayti may ballanaa inay laku fiirsada iyo ambaahanto hob lanku fiirsadaan walaay kala tilaaba ee hige kulay shacabka iyo onay dadka deegaanada degaan iyo ontaalla wabilahi towfiiq salaam calaykum kadib magacaabistii uu magacaabay ilaa iyo labaatan wasiir madaxweynaha maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh qaadan shalay waxa uu aaday caasimadda soomaaliya ee muqdisho ilaa haatan ma jirto wax warar ka soo baxay maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo ku aadan guud ahaan aragtiyada shacabka reer koonfur galbeed ay u marinayeen warbaahinada maxamed cabdicasiis salaad idaacadda wadajir radio magaalada baydhabo xarunta gobolka baay aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay waryaheena magaalada baydhabo maxamed cabdilcasiis salaad oo warbixintaas nooga soo diray isagoo ku sugan magaalada baydhabo caasimada koonfur galbeed dalka soomaaliya waxaa haatan khadka si toosa ugu jiro saadiq cabdulaahi cabdi oo isaga ah khabiir dhinaca teknolojiyada islamarkaana la shaqeeya jaamacadda minnesota kusoo dhawow wadajir radio waxaan horay usii daynay nadiidmada shariif xasan sheekh aadan lagu diidan yahay maamulka uu shalay ka sameeyey magaalada baydhabo ayadoo oo kaaga horeeyey codka wakiil u hadlay jaaliyadaha koonfur galbeed ee ku dhaqan dalalka yurub sidoo kalena magaalada baydhabo iyo ururadeeda bulshada haatanna adigiyo north america ayaa khadka ku jirta marka sidee ayaad isleedahay arrimaha haatan taagan ee ah maamulkaasi diidmadiisa waa loogu sharxi karaa dadka weli ogol maamulkaas bismillahi raxmaani raxiim marka ugu horeysa waxaan u mahad celinayaa raadiyo wadajir waxaan sidoo kale salaamayaa ummadda soomaaliyeed meelkastoo ay dunida naafeeda naga dhegeysanayso waa runtii arrintaas ka dhacday baydhabo waa nasiib darro aada u xun oo guud ahaan shacabka soomaaliyeed dadka gudboonaadka gaar ahaan dadka koonfur galbeed ee soomaaliya waxay xadgudub ku tahay xuquuqda dadka iyo deegaanada koonfur galbeed inay ka mid noqdaan siyaasada guud waxay nasiib darro ku tahay dadka iyo dadka soomaaliyeed ee u hiilinaya cadaalad darrada iyo in muxuu aha nidaamkii iyo sharcigii ay u dhaafteen iyo gelin ay nidaamkii federaalka ah nin shaksi ah uu basigi doono ugu ama ku tacdilayo waxay meeshaas sidoo kale waxay xadgud ku tahay in awoodda loo celiyo dadka deegaanka ama meesha dadka ay u badan yihiin waxay sidoo kale arrinta uu shariif xasan magaalada baydhabo ka joojiyey ee xadgudub ku tahay tasiiqa kuleergaarka ah ee iyagu samaysteen maamulka shariif xasan lagala jeedaa ee qeexaya in dhismaha awoodda iyo waxwada qaybsiga deegaankaasi ay ku salaysnaadaan gobolada iyo dhismooyinka dadka deegaanka u dhashay marka waxaan isku soo joogi lahaa waxaan leeyahay waxa uu shariif xasan ka sameeyey magaalada baydhabo waxay horseedi kartaa colaad iyo insaaniyaad darro dadka deegaanka iyo kuwa la degan waxaana muuqata in hore ay gobolka shabeellaha hoose iyo deegaano kamid ah koonfur galbeed guud ahaan ku jireen colaado soo noqnoqonayeen taasoo sabab u aha dhibaatooyinka shan iyo labaatanka sano ee ka taagnaa gobolka marka waxaan leeyahay waxa ka dhaca baydhabo waa arrin aada u halka nasiib darro ah nidaamka sharciga dowlada ka baxsan ka baxsan siixuwalgaankartii federaalka ay dowladdu وعملتين مفتوحة عودة عودة جلسة المدة هي جلالة الدكتور جلسة مفتوحة موقعة موقعة من دب جميع عودة عودة برنامج سنايو تقصوا على تقصوا إن جدهان لجسوا كوري معاملة جلسة ودن أما جلسة طلعنا لدينا إنسية لجلسة مفتوحة دحوان جواء حسن جلسة جدهان دكتور جدهان على حقرة جديدة horta dhinaca koonfur galbeed ayagoo muxuu u soo maraya dhinacan maamul ay yani danaynayaan in maamul muxuu ah aan hadda aan ku taagnayn muxuu ah fariisanka shacabka laga dhigo saadiq waxaa hubaal ah in guud ahaan waxaa hadda ka socdo magaaladaasi baydhabo shariif xasan uu wadaahu ay yihiin wax aan dadka u cuntameynin qaabka guud marka qaabka gaar haddana waxaa jiro dad taageerayaal u ah shariif xasan awalna taageerayaal u ahaa marka mis leedahay shariif xasan diidmadan shacabka gudaha iyo dibadda ay diidayaan wax ayay ka bedelaysaa mowqifkiisa maadaama aan horeyba loogu aqoonin in uu dad la tashto waa run aad iyo aad ayaan arrintaas ugu raacsanahay dad taageersan in badanoo maanta fadhida waxayaasilada iyo muxuu ah xadgudyada uu ku sameeyey maamulka koonfur galbeed ayayba ku kuusteen in badan oo kamida maanta way garoosan yihiin waxyaabihii qalabkii ay taagnaayeen marka waxaan leeyahay inta yar ee ku harsan ee maamulka haddii ka mid noqotay ama taageerada macnahiga u haysta maamulka inay ka tanaazulaan waxaan u sheegayaa dadkaasi ma aha muxuu ah حقوق الابيض قانونا تسليني اما من مصاحة ولا عم هاي تمام وجود لكن ده تجيبي قد يبدا بس اليه وان مصاحة يعني وانا مصاحة نجع الله يحي ان بدن بس تاجر سنة في المان ويتواصلون خلينا مصاحة قد يبدا يبدا المان ان شاء الله ان تكون لقنا هذه السنة بس الصومالية اللي جهات بجد سنة ونحوش هدايا in ay u hiiliyaan muxuu ahaa dadka iyo dadka soomaaliyeed sidii dhibaatadan looga waxaan danta gaarka ah iyo himilo siyaasadeed oo qof leeyahayna aysan muxuu ah waqti isaga dhimin maamulka shariif xasan ee ka dhisan muxuu ahaa airportka magaalada kismaayo airportka magaalada waxaan dhihi lahaa baydhabo ma aha mid gaarsiinayo ummadda afrika wixii ay muxuu ahaa ay wixii ay doonayeen
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa saadiq cabdulaahi cabdi oo khadka inoogu waramayay E1420 Decatur, Georgia.